أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu bismi illaahi araxmaani araxiim waa khamiis saddex iyo labaatanka bisha rabiicul awal kun afar boqol afartan iyo lix taariikhda hijiriyada dhegaystayaal kusoo dhawaada warka duhurnimo oo dowladda xabashida itoobiya ayaa sheegtay in dekadda berebere kala soo degayso naftada xili xukuumadda addis ababa ay doonayso inay xoog ku qaadato badda soomaaliya ah weeraro kala duwanoo lala beegsaday cadowga allaha ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya kulan wadatashi ah oo looga hadlayay horumarinta waxbarashada ayaa ka dhacay deegaan hoostaga degmada kamsuumo ee wilaayada jubbada hoose wejiga labaad ee xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ayaa si dardarleh kaga socda degmooyinka iyo deegaanada wilaayada baay fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan degmooyinka tiyoglow iyo boa qable ee wilaayaadka islaamiga hiiraan iyo bakool ayaa ka faa'iidaystay sako qaybin laga sameeyey degmooyinkaasi mas-uuliyiinta wilaayaadka jubbada hoose iyo jubbada dhexe ayaa ka qayb galay munaasabad gebogebo u ahayd kulan u socday hogaanka dhaqanka beesha gaaljecel ee degta labadaasi wilaayo maamulka islaamiga degmada ceelgaras ee wilaayada galgaduud ayaa dowla diiniya usoo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmadaasi dagaalo culus oo u dhexeeya jabhadda amxaarada ee faano iyo askarta xukuumadda adis ababa ayaa ka socda waqooyiga dalka itoobiya
يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
waxaad dhegaysateen qodobadii warkeena duhurnimo haatana u diyaargarooba iyagii oo faahfaahsan dowladda xabashida itoobiya ayaa sheegtay in dekadda berebere kala soo degayso naftada xilli xukuumadda xabashida ay doonayso inay xoog u qaadato badda soomaaliya faahfaahinta warkan waxaa inoo haya walaalkeen abu xasaan
dowladda xabashida itoobiya ayaa sahmin iyo xeedxeedasho kale ugu jirta sidii ay dekadda berbere uga soo dejisan lahayd qayb ka mida naftada sida maalinlaha ah ay kala soo degto dekadda ganacsiga ee jabuuti agaasimaha suuqgeynta wax-soo saarka saliidda cayriinka iyo naftada ee itoobiya oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dowladiisu ay markii ugu horeysay si maalinla-a naftada kala soo degi jirtay dekadda jabuuti balse muddooyinkan dambe ay u baahan yihiin meel ay nafis ku dareemaan maadaama ay mashquul iyo ciriiri badan halkan ku dareemayaan waa sida uu hadalka u dhigay waxa uu intaasi ku daray in itoobiya ay u baahan tahay ku dhowaad toban milyan oo liitar oo nafta ah maalintii macquulna aysan ahayn middan inay helaan haddii ay sii ahaadaan kuwa keliya ee ku xidhan dekadda jabuuti loona baahan yahay inay sida ugu dhaqsiyaha badan u helaan mid kale oo dheeri ah dekadda berbera waxaa loo aqoonsan yahay inay leedahay adeegyo ku filan sidaa daraaddeed waxaa arrinkaas loo gudbiyey dowladda si aynu u isticmaalno waxaa sidaa yidhi agaasimaha suuqgeynta wax soo saarka saliidda cayriinka iyo naftada ee itoobiya dowladda xabishida itoobiya ayaa hadda u muuqata mid usoo biratumanaysa xayuubsiga dekadda qadiimiga ah ee berbera oo iyagaba sida ay qireen leh adeegyo ku filan kuna taallo goob istaraatiiji ah waxayna middan qayb ka noqonaysaa damaca guracan ee xabashidu ay ka wado dalkan muslimka ee soomaaliya jasaaka allahu khayran walaalka weeraro kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya aanu ku horeyno wilaayada banaadir ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay qarax la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku socdaalayay xaafadda oodweyne degmada dayniile ee magaalada muqdisho wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay qarax la beegsadeen gaari cabdibile ah oo ay la socdeen maleeshiyaad murtadiin ah gudaha magaalada baydhabo shabeellada dhexe ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay madaafiic ku garaaceen xerada maleeshiyaadka murtadiinta ee deegaanka ilbak jubbada hoose mujaahidiintu waxay weerar ku qaadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa afaafka hore ee deegaanka buulo xaaji dhimashada waa hal askari oo murtadiina sida ay xaqiijiyeen saraakiisha mujaahidiinta kulan wadatashi ah oo looga hadlayay horumarinta waxbarashada ayaa ka dhacay deegaan hoostaga degmada kamsuumo ee wilaayada jubbada hoose faahfaahinta warkan waxaa inoo haya walaalkeen bashiir muxidiin abu ayman kulankan oo ahaa mid ahmiyad gaara u leh bulshada ku dhaqan qaar ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada degmada kamsuumo ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxaa kulanka qeybaha dadkii goobjoogga ahaa ay isugu jireen culimo nabadoono iyo waxgaradka deegaanada makalaangow buulasaaq kamtiirey shangolamofuula buuladhimbilow miigwa barakadhurow iyo jirwa oo dhammaan hoosyimaada degmada kamsuuma wuxuu kulankan u dhexeeyey mas-uuliyiinta maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee jubbada hoose iyo qeybaha aan soo sheegnay iyadoona looga arrinsanayay ahamiyadda waxbarashada iyo in carruurta laga fikiro mustaqbalkooda ugu dambeenna waxaa dhinacyadii u dhexmaray kulanka ay isku waafaqeen qodobo muhiim u ah bulshada iyo deegaanka kuna saabsanaa horumarinta waxbarashada iyo wacyigelinta hormuudka deegaanadan ayaa iyaguna ballanqaaday inay furanayaan iskuulo iyo madaariis nidaami ah oo hoos imaanaya maktabka tarbiyada iyo tacliinta laguna baranayo diini iyo maadi intaba waxaan caddaynaynaa hadda waxaan joognaa degmada kamsuuma waan ka qaadanay wixii noo farena waa qaadanay ballan baa qaadnay cinaal makaraango iyo buulisaag in lagu furayo madaraso weyn oo lagu faraho unukuna waa qaadanay walaayada guud iyo si gaar gobolka jubbada hoose degmada kamsuumo waxbarashadna maanta ina si guud unqaadini oo marka ku socde socdaay waxbarashada tacliimta jubbada hoose ku socdaay illi kulungni ballanna galni ilaahayna markhaatini kaayah ballantaasayto inaanu furiino naungamwani wazigura mwikale mwisino ya somalia jero yani chifaramwa dini na na, na mbogadara irebwa jero mbulu mbu, chifaramwa ni wali na doadhi wa wezire chisola chisola ahe naungambwani sidoo kale suldaan axmed nuur mataanow ayaa isna munaasabadii looga arrinsanayay kor u qaadidda waxbarashada iyo wacyigelinta bulshada islamarkaana uu soo agaasimay maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada jubbada hoose kelimaadkan ka jeediyey waxaa ka mid ahaa maktabu tarbiya wa tacliim maktabka oo maanta soo jeediyey waxay isku afgarteen in loo furo iskuullo iskuulladaasoo insha allah lagu toosinayo aayaha ubadkooda dadka halkan jooga waxaana ka mid ah sidaada bannaanbo ubadka waxay u baahan yihiin toosin meelaha laga toosiyana hadda insha allah maktab dhan ay xarakada u samaysay ilaahay raalliha ka noqda amiirkeeda aweeda maktabka tarbiya tacliim waxyaabaha uu deegaanku faa'iideeyey waxaa ka mid ah madarasadii ugu horraysay oo deegaankan laga furay hadda inay macallimiin ka yihiin ardayda lagu furay marka taas ayaa muhiimad weyneh wax la xusanaa waa mid ka mid ah dadaalada maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayadan jubbada hoose ugu jiro sidii uu u xoojin lahaa tacliinta tayaasan ee mujaahidiinta ay mas-uuliyaddeeda u qaadeen muslimiinta taasoo muddooyinkii lasoo dhaafay juhuud ballaaran oo madaariis loogu hirgelinayo deegaano fara badan oo maktabka ka waday wilaayada jubbada hoose deegaanada maalmaha soo socda lagu wado inuu maktabka ka hirgeliyo madaariis tacliimeed oo ubadka soo koraya ay ku baran doonaan tacliin sareysa oo diini iyo maad isugu jira kana maran ujeeddooyinka shaydaaniga waxa ay yihiin kuwii aan kor ku soo xusnay kuwaasoo bulshada ku dhaqan allaha idinkii nasiib u yeelan doona xarumo lagu baran doono shareecada islaamka iyo culum barax tiran oo uu towxiidka ugu horeeyo mahadsanid bashir wejiga labaad ee xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ayaa si dardar leh kaga socda degmooyinka iyo deegaanada walaayada baay warbixinta warkan waxaa mar kale inoo haya walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bacy waxaa si rasmi ah kaga bilowday wejigii labaad ee xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaad taasoo si wanaagsan kaga dhaqangashay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada sida horey ay u sheegtay wilaayada islaamiga ee baay waxaa wejigan labaad uu ku aadan yahay tanfiidka xamladii muddada bishaa soo socotay ee muslimiinta looga digayay waxyaabaha aysan shareecada ogoleen tanfiidkan wuxuu halmar ka wada bilowday dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada waxaana lagula dagaalamayay waxyaabihii la mamnuucay ee bulshada lagala hadlayay muddada bisha ku siman sida waxyaabaha maanka dooriyo waxyaabaha dhacay raashinka cabitaanka iyo dharka khafiifka ah iyo wixii la midka ah ee bulshada looga digay ciidanka xisbada maamulka islaamiga ee degmada buula fullay ayaa howlgallo arrintaasi ku aadan ka sameeyey degmada buula fullay iyo deegaanada ku dhow iyagoona kusoo qabtay waxyaabo badan oo ka mid a waxyaabihii laga mamnuucay muslimiinta afhayeenka nuqabada wilaayada islaamiga ee baay ahna suldaanka guud ee beesha eelay suldaan cabdulqaadir sheekh cabdicasiis daadey iyo ugaaska beesha jiidda ee wilaayada islaamiga ee baay ayaa ka hadlay fagaaro lagu gubay waxyaabahaasi ciidanka ay soo qabteen iyagoona bulshada oga digay inay ka dheeraadaan waxyaabaha laga mamnuucay barnaamijkan haddanii muuqdo هوئت إرشاد الأمة إلى سبيل الرشاد حملة وجه لمات هوئت هوئت مخادرات كلها أروري هوئت ولي ممنوعات كل أو لسكداري هوئت دمان ما يبلنا دتك تلعبة قاعدين جزاهم الله خيرا عليكم أبا المريا لنا أن أمد المسلمين تا ميل در دارماني أو أنا إن شاءنا waxyaabaha dhii dadka le kakhiya anagu halku dhaafooy wali mamnuucaad ee dadka in laku mamnuuci loo ogsanyaana hal ha wareejiyoy wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu buulofalayle walaayata bayle in beri ban hadsitibi berbanaan dhabbah yaalawste berber in qaawshasha hisbikas hurgal yaalaw hagga qowan ilaahay ajar badan unun ilaahay haddisa un enuun yaa dagaashna unan beri ilaahay ha booqna nootay nuku haweebin waana degnaho gaam dagaashna bur dugyari dha'aan dugyari dendhara oo hebeleele eraaran wil alla willek oo diintoodnaafa ogolaanak yaa in inta ber ata hareeshebin oo waan ilaahay amada goolbay degmada buulfallay wille dalyana in bisjebin gool yes damboshate maraaj afhayeenka guddiga ganacsatada degmada buulafullaay cabdulaahi moos oo ka hadlay goobtii lagu gubiyey waxyaabahan ciidanka xisbada ay soo qabteen ayaa ganacsatada uga digay inay keenaan raashin ka dhacay isagoona sidoo kale ganacsada ugu baaqay in waxyaabaha ay ka ganacsanayaan ay waafajiyaan shareecada islaamka unayna maylena insha allahu tacaala ka ganacsi ahaan waxyaabaha meele la shaaray sharaabkan shal duwan waxyaabaha meele la dhikay oo haddana ininka weerahayo walaa meelena inin markaa tigeliyahay inay maalkii laha qaaday oo meele laka guubaahayo marka ma isin lahaa ilaahay khayrsin siya ganacsigan ilaahay sin xalaaltahay meel ilaahay macna aan ka talagalay oo wanaagsan ganacsiganka biya marka jazakumullahu khayran ma ilaha miyaa gaabsaday in la ilaaliyo waxyaabaha laka ganacsigaan oo la iska ilaaliyo la fiiriyo marka jazakumullahu khayran khayran la siiyaysa insha allahu tacala miila ka gaabsaday wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu si kastaba ha ahaatee wejiga labaad ee xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ayaa si rasmi ah kaga socota dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay iyadoona ciidamada xisbada ay sameynayaan howlgallo ay kula dagaalamayaan waxyaabihii laga mamnuucay bulshada muslimiinta ee ku nool wilaayada aad buu mahadsan yahay abu xasaan fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan degmooyinka tiiglow iyo buqa qable ee walaayaadka islaamiga bakool iyo hiiraan ayaa ka faa'iidaystay siko qeyban laga sameeyey degmooyinkaasi aanu ku horeyna walaayada bakool cabdulqani maxamed ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya boqolaal ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada tieglow ee wilaayada bakool iyo deegaanada hoos yimaada ayaa si weyn kaga faa'iidaystay mashruuca sakada xoolaha ee laga qeybiyey degmadaasi dadkan oo isugu jira masaakiin iyo fuqaro ayaa qofkiiba la siinayay min hal neef oo geel ah halka kuwa kalena la siiyey min afar neef oo ari ah qaar ka mid ah dadkii xoolaha sakada la siiyey oo aada u faraxsan ayaa dareenkooda la wadaagay idaacadda islaamiga ah ee andalus anoo magaayl araagu reen alyaw rooga degmada tiyeeglow ogee kale ka qeybayo xoolay zakawaatiya si sharfallen ka qeybiyohay xoolagaas oo yareer iyo waweynen iska dhex jaraan alxamdulilah waana wakiilku ahadlan ureen ureen araw marka insha allahu tacaala nasiibkeenna eed iyo eedaan kama hasinin walfaylaha ideeri intii dhiibasona maybu aha ilaahay damishii hodhaafa intii lisiin ilaahay imbarakaay walaablenna ka faraxsana sa cadaalad ana leenka qeybi wadanka eed iyo eeda maasha allahu anta farxadan eedaan siyaasanta mayl isiyayhin gurbo afar jar ee walyaabla suurudle cadaan ah ideeri marka de waybu hageeka muslimiin badanoo masaakin ah aradku faa'iidaysati waana walyaablena ka faraxi ilaahay maybu aha gaalada hanoo jibi muslimiinta galanta kor allaha kuweela intiiba cadaw ay maaratahay dhulka allah la gooy magay cabdi ali isaaq ayo deegaanka deegaanka dhanaw geega degmada tiyowlow zeki hoolo ee lankiiba afar naf lankii nasiiban haloona gaala haloo hay aan hadda afar naf iringay nasiiban halay makatara galaan wilaayada islaamka kama hadsin insha allah garantiya kor allah ku yeela gaalada hoos allah inaga waaye ay sheegay lan afar naf iringay hadda inta ku halay faarhadiis lanla kooba korma leh alxamdulilah uma alxamdulilah mar kale waxaa doorka kale laysii haaniyo hayn walaa kadar simi haan hoob la kadaro insha allahu may rajeey dagadan dagadi inaan dhow yaa rajee haa مجاهدين قالنتي كور الله كويلا قال هذا قالنتي هو صلاح دك سند كن سند شيء بنجبور أني لك قاعد وفلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أم أسامة دمت تيجلو سكينة نجيبي أفرنا فليسي يدي يدا wanka faraxsano muslimiinta guul allaha sii gaalada ilaahay noo jibi marka wayan baahnayn dadkiin baahnayn la siiyay marka eed iyadaan ka faraxan farxaday walaha koogu kormee xasan shariif dhannaaw iringa la qeybiyohay walaayadda islaamka iringna qeybiyahay alxamdulilah rabbalcaalamiin ilaahay aan ka mahadayna walaayadda aan ka mahadayna insha allaahu weli cadowgana dhaba afar neef iringa laysii ilaahay idin sheeye ducaayni walaayad gacanteeda kor allaha ka dhego cadowka allaha noo reeba hadduu kor degmala siin maya geeki in korayto faraday eed eedaan korayto eedaan faraxsana alxamdulilah rabbalcaalamiin walaaydaa mahadle ilaaha mahadle gaalada allaha jibiyo hangoor bari allaha ka tareego alla hanoo gediyo ilaahay qalbasha ha kubi wadankaanu insha allah بسم الله محمد الدرب دغان كاين تيغلو تكد هولا فرنا فاليسي وما حسنتي مجاهنتي وكما نغنا aadan aadan maxamed gudo tiyeglo tiyeglo mayna dhiibiyoha aragda zakawaad yana ka dhiibiyoha walaayada islaamka ya ka dhiibiyoha tanhingaba abo ya afarneef eringa ha maynka ducaay jiil iyo aragday gaalada ilaahay ku garsi yaan ka ducaay markal malisiin nimadka inkorreetu hangaba abo tan tan hangaboy tan hangaboy hangaboy hangaboy qaybinta zakada xoolaha oo maalmihii lasoo dhaafay si weyn kaga socotay qaar ka mid ah wilaayaadka islaamiga ayaa markan si toos ah uga bilaabatay wilaayada bakool waxaana lagu wadaa in maalmaha soo socdaa degmooyin kale laga qeybiyo zakada xoolaha nool dhanka wilaayada hiiraana yaasir maxamed ayaa inoo haya warbixinta ku saabsan saki qaybinta degmada buqa qable ee xarunta wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan ayaa laga sameeyey mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool oo la siiyey fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan degmada buqa qable iyo deegaanada hoostaga fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan degmada buqa qable ayaa si weyn uga faa'iidaystay saka qaybintani iyagoona dadka qaar la siiyey hal neef oo geel ah halka dadka kalena la siiyey min shan neef oo ari ah qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay saka qaybintaani oo la hadlay idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa ka warbixiyey xoolaha la siiyey iyagoona u duceeyey mujaahidiinta
anoo magacayga leila cabdisalaan aamiin cabdi reecada jamaaca ah haddana ku sugan buu aqabno dadka wax la siiyana ka mid ah anigoo loo siiyey hal geel ah markii bixina bisa laa siiyo khayr allah ka siiyo anigana waxay leesiiy baraka allah iiga dhigo waa ku mahadsan yihiin alada allah hajibeeya muslimiinta allah qabu yeelo bismillahi raxmaan raxiim anigoo cumar shaax bakur kolej magaalada maanta waxaa la qaybinoohayaa geela oo sekada waxaan ka helay hal geel waana ku mahadsan yihiin ahaa farxaddayda waa jirtaa aaday u jirtaa weligeyna geel imisoo marin maanta geel kow aan qaatay waa iyo kow farxaddayda aaday wanaagsan tahay waxaan fiil baan u faraxsanahay waa dhaqanaya haa caanaan kamaala aan qariyay adduunya jinni insi allaha ka qabto muslimiinta kor allaha ka dhig gaalada allaha jibiye maanta waxaa lii siiyey ari walaayada eri saka meeqa neef shan neef maasha allah walaayada kor allah ka dhigo gaalada allaha jibiyo maanta iri maasha allah geel maasha allah ay siisi dadka masaakiinta allaha barakeeyo walaayada magacayda waa maxamed xasan jaasow jooga buqa qabl walaayada waxaa i siisay shan neef oo ari ah walaayada ayaa i siisay walaayada ayaanu ducaynaa gaaladana allaha jebiyey dhulka ka hoos allaha geliyey sakada dadkii laga soo qaadana khayr allaha siiye xoolahana allah u barkeeyo anuguna allah noo barkeeyo nabadoon cabdiraxmaan xiire oo ah naqiibka beesha xawaadle iyo nabadoon macalim yuusuf oo ah guddoomiyaha golaha noqobada wilaayadii hiiraan oo goobta saka qaybinta ka hadlay ayaa la dardaarmay dadka sakada la siiyey iyo kuwii laga soo qaaday waxaa u sugnaatay dadka muslimiinta oo meeshan isugu yimid oo maalkooda xaqii lagu lahay ka bixinaya waxaan leenahay waa sako sakadii waaye bug degmada bug agable xoolaheedii laga keena waayo oo masaakiinta la siinaayay oo muslimiintu keeneen waxaan leenahay waa aqoonsadeen waana garteen ilaahay garansiyaan leenahay waxaa la yidhi sakadu roobkay keentaa muxuu ahay maalkay barakaysaa diintay fududaysaa baa la yidhi intaasba ilaahay baan uga rabnaa ilaahay roobdoona nooga dhigo ciddii keentay ilaahay ha ku imaano ilaahay isakha badan qaad kusoo bulsho ciddii qaadatana allah u barakeeyo qaybin la qaybinaya rugnu min arkaan alislaam oo ah rugniga saddexaad ee zakada taasoo ilaahay subxaanahu watacaala uu ku waajibiyey ciddii ilaahay subxaanahu watacaala uu ku manaystay nicmooyinkiisa sifaadka ay ku waajibtay sakada waa nicmoolayda waxaanan munaasabadeeda taagannahay muxaafadada buqa qable insha allahu tacaala waxaan leenahay haddaan nahay golaha dhaqanka islaamiga meeshii laga soo qaaday ilaahay subxaanahu watacaala badiil khayr badan ha siiyo mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool ee la siinayo fuqarada iyo masaakiinta ayaa si wadajir ah kaga socda wilaayaadkii islaamiga ah ee dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya mahadsanid yaasir mas-uuliyiinta wilaayaadka islaamiga jubbada hoose iyo jubbada dhexe ayaa ka qayb galay munaasabad gebagabo u ahayd kulan u socday hogaanka dhaqanka beesha gaaljecel ee degta labadaasi wilaayo cismaan axmed dhuubo ayaa warbixinta warkan inoo haya
kadib muddo shan iyo toban maalin ah oo ay geed fadhi u ahaayeen turxaan bixinta iyo talomeel isla dhigid u dhexaysay hoggaanka culimada ganacsatada beesha gaaljecel ee degta wilaayaadka jubbada dhexe iyo jubbada hoose ayaa ugu dambeyn soo dhammaaday kaas oo gabagabadiisu ay ka soo baxeen natiijo iyo wax isla meeldhigid ay isla garteen guud ahaanba beesha gaaljecel gabagabada shirka waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta labada wilaayo iyo boqolaal qeybaha kala duwan ee bulshada beesha gaaljecel sheekh cali darwiish waaliga wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa ugu horreyn ka hadlay shirka waxaan u mahadcelinaynaa beesha walaalahayn gaaljecel saransoor gogasha quruxda badan ee aad noo dhigteen maalmana aad inooga horrayseen oo idinku aad ku jirteen xaajo dhexdiinna iyo maslaxo dhexdiinna waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan odayaasha dhaqanka hoggaanka beesha cuqaasha culamaa udiinka dumarka iyo ganacsatada ee halkan isugu timid maslaxadda inay ka shaqeeyaan oo ay reerkan isku soo dhoweeyaan wixii yaryaraayee mugdi ahayee dhex yaallana shirka feeskiisii labaad inaan galno hadduu ilaahay idmo innagoo wilaayada ah ee wilaayada jubbada hoose iyo wilaayada jubbada dhexe iyo idinkoo beesha gaaljecel dee dhammaan ka wada yimid jubbada hoose iyo jubbada dhexe hoggaankoodiioo caawa aysan cidna ka maqnayn waxaan rabnaa insha allahu tacaalaa si saraaxo leh oo walaaltinimo leh oo khayr iyo wanaag uu ku jiro inaan ku wada hadalna hadduu ilaahay idmo biidni illaahi tabaaraka wa tacaala suldaan xasan ibraahim muudey oo ah suldaanka guud ee beesha gaaljecel ee labada jubbe ayaa ka hadlay ujeeddada shirka iyo muddadii ay fadhiyeen waxyaabaha ay ka wada hadleen suldaanka beesha gaaljecel jubbada dhexe iyo jubbada hoose waxaan ka hadlayaa shir ay beesha ku qabatay muddo shan iyo toban maalmood deegaanka qudus oo hoostiga walaayada jilib ayaan maalmahan u fadhinay muddo shan iyo toban maalmood oo meeshaas aan degneenay waxaan ka shirayna aayahayna iyo maslaxadayna iyo dantayna guud iyo jihaadka sidaa manaha u dardargelinlaheynay ayaan meeshaas ugu tashanaynay annagoo iskaga ammaanay jubbada hoose iyo jubbada dhaxa wuxuu ahay waratashi ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa kor ugu qaadayna beeshana aan ku horumarinayna annagoo danahayna qaaska ee ku wadanna oo rabna ceelasha waraha beeraha in dhulk tacabka intaasba manaha ina manaha ugu tashanna dhuldaaqa xoolaha ina manaha ugu tashanna rabna sheekh axmed abu yuunis waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa beesha gaaljecel kula dardaarmay barashada diinta islaamka iyo inay ilaaliyaan midnimada dhexdooda waa muhiim ah oo beeshaan u dardaarmayaa saaad dareemaysaan waxa lagu kala horumarayo waa diin beesha markaan waxaa u dardaarmaya walaalayaal inaad ku horumartaan barashada diinta waxaan idin dardaarmaya qof kasta oo ciddaan ka mid ah meel kasta ha jooge ku dadaashaan barashada diinta in allaha yarfacu bihi hada alkitaab aqwaam wayadacu bihi aakhariin walaalayaal madnamada wactasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu waxaan idin doonayaa mar inaad madnamada ku dadaashaan inaad madnamada ku dadaashaan harag ilaahay qabsataan isku duubnaasha ku dadaashaan alkhilaafu shar khilaafku waa shar inaad isku dadaashaan inaad isku xihanaataan magaca aad leedihiinna ku dhegnaataan magacaasna ugu gargaartaan kitaabka iyo sunnada ansaar magacasa qaateen soomo ansaartii aad qaadateen inaad ka rumaysaan ka dhabaysaan allaahu akbar ansaarta inaad ka dhabaysaan baan idinka doonaa walaalayaal mahadsanid dhubow maamulka islaamiga degmada ceelgaras ee wilaayada galgaduud ayaa dowla diiniha usoo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmadaasi sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinaya walaalkeen nuuro cali warsame abuusheyba deegaanka xamur oo hoostaga degmada ceelgaras ee wilaayada islaamiga galgaduud waxaa dowla diini ah loogu soo afmeeray dad kor u dhaafaya boqol ruux kuwaasoo isugu jiray rag iyo dumar islamarkaana si weyn kaga faa'iidaystay dowladaasi muddo toban maalin ah oo dowladu ay socotay duruusta lagu qaatay waxaa munaasabadii dowlada lagu soo xirayay ku sharxay mid ka mid ah culmaa udiinkii dowladaasi wax ka bixinayey dowrada marka walaalayaal waxaa lagu qaadanayay oo dadka muslimiinta lagu barayay awalan dadka waxaa laga saxay towxiidka qof kasta oo dowradan yimid rag iyo dumar waxaa laga dhegaystay kelimatu towxiid lafdigeeda kadibna waa loo macneeyey oo macnaheeda la baray markii macnaheeda la baray lafdiga laga dhegaystayna waxaa la baray waxyaabaha towxiidkaas buriya ee wax aan jirin ka soo qaada towxiidkii markii sidaa loo baray kadibna waxaa la baray shanta tiiri islaamka ayaa la baray oo lafdigeedii la baray macnaheedana la baray sidoo kale ardaydii dowladaasi diinigaa qaatay ayaa goobta waxay ku soo bandhigeen waxyaabo ka mid a duruustii ay qaateen iyadoo juhdigii lagu bixiyey si weyn looga dareemayey sida ay kaga faa'iidaysteen man man qofkii ictiqada ictiqaasa ana hayra hadyi nabiyi nabiga hadyigiisa sala alla alay wasalam akmala inuu ka kaamil yahay min hadyi nabiga hadyigiisa aw aw xukma hayrihi ama nabiga xukumkiisa hayrkii axsano inuu ka wanaagsan yahay min xukmihi nabiga xukumkiisa kaladii kii oo kale yufadilu ka fadilaya xukma dawaaqiida dawaaqiidda xukumkooda calaa xukmi nabiga xukumkiisa fa huwa kaafirun naaqidka shanaad man abqada shay-an qofkii u carooda shay mimaa kii ka mida jaa-a uu la yimid bihi rasuulu sala alla alay wasalam rasuulka walow camila bihi kafara isna waa gaal naaqidka sideedaad man istahza-a qofka ku jeesjeesa bishay-in shay min diini rasuulillaahi sala alla alay wasalam diinta rasuulka ka mid a ow hawaabihi thawaabkiisa iyo waxa laga helayo ajira aw ciqaabihi ama ciqaabkiisa kafara gaal waayo naaqidka toddobaad asixru waa sixirkii wa minhu sixirka waxaa ka mid a asarfu iskugeyn asarfu kala geyn lagu kala fogey laba qofood oo muslimiinah walcadfu iyo isku keenid la isugu keena laba qofood faman facalahu ow ridaa qofkii sidaas sameeya ama raalli ka noqda bihi isna kafara gaal waayo ما معنى لا إله إلا الله معناها معنهيدو لا معبود من العابد ما جرى بحق حق لو عابد إلا الله إله جرى مويه كم شروط لا إله إلا الله وما هي شروطها ثمانية سديد واي وهي وحا كميد العلم علم كميد اليقين يقين الانقياد القبول الصدق رن الإخلاص المحبة الكفر بالداقوت كم أركان لا إله إلا الله wamaa hiya arkaanuha ihnaani waa laba weeye wahumaa annafyu iyo walisbaat waxay dowladani qayb ka ahayd xamlo dacwi ah oo diinta lagu gaarsiinayo dadka degan deegaanada fogfog ee wilaayada islamarkaana ku mashquulsan xoolo dhaqashada kuwaasoo inta badan fursad u helin inay ku taxmaan duruusta xalqaadka ee masaajidda ka socota mahadsanid abusheyba dagaalo culus oo u dhexeeya jabhadda amxaarada ee fano iyo askarta xukuumadda adis ababa ayaa ka socda waqooyiga dalka itoobiya marwaan maxamed ayaa warbixinta warkan inoo hayaa wararka ka imaanaya dalka itoobiya waxay sheegayaan in dagaallo culus oo u dhexeeya maleeshiyaadka jabhadda hubeysan ee fano iyo ciidanka militariga dowladda xabashada itoobiya ay ka socdaan qaybo ka mid ah ismaamulka maxaarada warbaahinta maxalliga ah waxay soo sheegtay in dagaalada hadda socda ay soo bilowdeen axaddii lasoo dhaafay dhowr deegaan oo ka tirsan ismaamulkan oo si rasmi ah uga socdo goobjoogayaal ayaa soo wariyey in deegaanada labada ciidan ay ku dagaalamayaan ay ka mid tahay armad shiiho amhaara saynta oo ka tirsan wollo lasta iyo tegeed iyo deegaano kale oo muhiim u ah ciidanka milatariga warbaahinta taageersan faano ayaa dhankeeda sheegtay in maleeshiyaada hubeysan oo jabhadda ka tirsan ay weerar ballaaran ku qaadeen magaalooyin badan oo ka tirsan gobolka sheewa ee dhaca ismaamulka maxaarada ee waqooyiga itoobiya dhanka kale warbaahinta gudaha itoobiya waxay sheegtay in dowladda ay qorsheynayso in gobolka maxaarada ay ka fulisadu qaymo kanan ah maleeshiyaadka faano maadaama ay hadda jabhaddan gacanta ku hayso qaybo aad u ballaaran oo ka tirsan maamulka gobolka maamulka abey ayaa qorsheynaya in gobolkan uu geeyo diyaaradaha qumaati u kaca iyo kuwaan duuliyaha lahayn ee dorooniska si ay u beegsadaan faano kadib markii ciidamada militariga lagu jebiyey dagaalada dhanka dhulka ah la taliyaal dhowr ah oo aan magacyadooda la sheegin oo taliska ciidanka militariga ka tirsan ayaa la soo wariyey inay wajihi doonaan xarig suurtagal ah oo la xiriira guuldarooyinka soo noqnoqday ee ku dhacay ololaha mahadsanid marwaan akhyaartan dhegaysanaysaa warkii duhurnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga landulus maanta waa naga inta oad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkeena duhurnimo kulanti dambe ayaa inoo madala inta ka horeysa waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu